Maanta bishii sideedda Luulyo tahay ama Juulaay qofka sida u yaqaan sanadka labada kun iyo labatanka Mudanayaal waalidiinta iyo daryeelayaasha Waxaanu ogsoonahay qoysaskeena iskuulku inay u dabaaldegeen ama xusayaan maalinta barakeysan ee Ciidul Adxa maalinta Sabtida iyo Axadda iskuulku sidii caadigeed buu furnaanayaa maalinta Isniinta fadlan la soo xidhiidh oo soo wargeliya xafiiska iskuulka ama dugsiga haddii ilmihiinnu u maqnaanayaan munaasabadda ciidda awgeed oo u dabaaldegaysaan ood xusaysaan maalinta barakeysan ee ciidda dhammaan shaqaalaha iyo anigu waxaan idin rajaynaynaa farxad iyo inaad ku ciidaan maalinta barakeysan ee ciidda adxa waxaan idin leenahay ciid mubaarak waxaan rajaynaynaa inaad si farxad leh ood ku ciidi doontaan maalintaasi ciidda ku niyadsan maamulaha dugsiga Ann Komboy